madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka kamala harris ayaa taageertay baaqyada ka imanaya hogaamiyeyaasha adduunka ee ku aadan baaritaan dembiya dagaal oo caalami ah oo lagu sameeyo duulaanka uu ruushku ku qaaday ukrain iyo weliba bambaanooyin uu la beegsaday dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo dumar uur leh oo ku sugnaa isbitaal dhalmada warbixin ay arrintan v o edu ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwa haris ayaa waxay xoojisay baahida loo qabo dacwada ka hor inta aanay magaalada warsow kula kulmin madaxweynaha poland andersea jaduda si ay u muujiso taageerada maraykanka ee xulafadooda nato ee ku sugana bariga yurub baaqeeda ayaa imanaya maalin kadib markii ruushku uu duqeeyey xusbitaala dhalmada ah oo ku yaala magaalada maribol ee dalkaasi ukrain islamarkaana ay ku dhinteen saddex qof oo ka mid ahaa ilmo yar sida ay mas-uuliyiinta ukrain sheegeen haris ayaa sidoo kale war ay soo saartay ku shaacisay saddex iyo konton milyan oo dollar oo ah gargaar bani aadamnimo ah oo maraykanku uu bixinayo si uu ugu taageero rayidka aan waxba galabsan ee uu saameeyey gelitaanka bilaa cudurdaarka ee ruushku ku dhowaada laba toddobaad ka hor maraykanku waxa uu ku deeqay ilaa iyo afar iyo konton milyan oo dollar oo ah kaalmo caafimaad cunto bustayaal dhaxanta iyo weliba waxyaabo kaleoo muhiim u ah oo gargaar bini aadamnimo ah arbacadii ayaa hay-adda xuquuqda aadamaha u dooday amnesty international ay sheegtay baaritaan ay ku samaysay bishan maaja saddexdeedii duqayna ruushku uu sameeyey oo la sheegay inay ku dhinteen toddobiyo afartan qof magaalada janev ay kusoo idlaatay in dhacdadaasi ay suurtagal tahay in loo tixgeliyo dembi dagaal ururkan caalamiga ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in waraysiyay muuqaalo lagu falanqaynayo arrintan ay muujinayaan bambooyin hawada ka imanaya oo aan meelna haysan oo ah nooca loo yaqaano dam bambis in loo adeegsaday dad rayid ah oo saf ugu jiray cunto iyadoo ay sidaasi tahay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ukraine dimitro kuleba iyo dhigiisa ruushka sergey lavrov aanay wax horumara ka samaynin wadaxaajood ay khamiistii ku yeesheen turkiga si ay ugu helaan xal diblomaasiyadeed xiisadan ukraine waxaana uu ahaa kii ugu horreeyay heerkan ah ee lagu kulmo tan iyo markii ruushku uu bilaabay inuu galo dalkan ay jaarka yihiin laba toddobaad ka hor
kaasi waxa uu ahaa waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac oo warbixintaasi ay v o edu ka qortay arrimaha ukrain inoo soo koobayay halkaad nagala socotaana waa washington